Maamulka degmada Heliwa ee gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada xaafadda Suuqa Xoolaha taasi oo iska kaashanayaan bulshada iyo maamulka degmadaasi. Munaasabadda dhagax dhigga dhismaha wadadan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha degmada Heliwa Cuqaal Haween iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha degmada Heliwa Mudane Mire Salaata ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan.
maanta waxaan dhagax dhigaynaa waddo muhiim ah waan ka dhagax dhigayno degmada hilwaa suuqa xoolaha walaahda barwaaqo waddadan oo runtii ah waddo ee, isu socodka ganacsigana wax badan ku soo kordhinaysa laamiga cusubna ilaalinaysa oo koonfar u noqonaysa oo ka ilaalinayso muxuu ah waxyaabaha khashimaadka iyo dhibaatooyinka laamiga soo gaari kara Een, waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada reer hilwaa dhammaantood inay ogaadaan in degmadoodu ay wajahayso dhanka horumarka inay qayb ka noqdaan Een, laamigan dabcan waxaa noo dhisay dowladdeenna soomaaliyeed iyo walaalaha qadaraa noo dhisay Een, waxaan rabnaa inaan ilaashanno waa hanti maanta hanti soomaaliyeed waaye waa hanti aan fursad ku helnay fursaddaas haddii aan luminana laamigu wuu naga burburayaa eedan dib uma helayno jaaniska ah aan helnay oo ah in waddada naloo dhiso reer suuqa xoolaha iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee deggan hareeraha laamigan waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan laamiga jiritaankiisa Een, maanta odayaasha deegaanka sababaha ugu weyn oo waddadan ay u codsadeen interloog in la saaro waxaa weeye laamiga in la ilaaliyo uusan naga burburin oo meeshii laga keeno uusan u laabanin Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay dhagax dhigga wadadan ayaa bogaadiyey.
magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir jenaraal mungaab ayaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa iyo gudoomiyaha degmada hurwaay miro salaad dhuxulow oo habeen iyo maalin noogu taagan horumarkeeda isku xirka bulshada waxaa u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada hurwaay miro salaad dhuxulow oo xaafadda horumar noogu sameeyey interlog fiicanna noo saaray waxaanu ka rajeeyaan inay degmooyin kale ku daysadaan waxaan nahay shacabka degmada maamulka degmada soo dhaweeynaa jidkii iyo waa noola dhisa maasha allah waa noola qurxiyey maasha allah tabaaraka lah ee, degmada hirwaa xaafadda suuqa xoolaha ee, waddadan antarloogaa noloo dhagax dhigay suuqa xooluhu waa ka tegayaan ku orey baxaadi waa ka tegey wada antarloogoo noqda maasha allah maamulka degmada iyo kambanigan waa u mahad celaynaa Dhismaha wadadan interlooga ah oo laga dhisay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Beliwa ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga degmadaasi.